Hay'adda Kaydka Raashinka iyo Hafooyinka Maamulka Somalilan ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay in ka badan boqol iyo konton qoys oo ku nool deegaanka Taallabuur ee gobolka Togdheer kuwaas oo ay saameeyeen roobabka iyo daadadka. Deeqdan ayaa isugu jirtay bariis, bur, baasto, timir, saliid, bac iyo bustooyin kuwaasi oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen daadadka iyo roobabka ka curtay deegaankaasi. Isku duwaha Hay'adda Kaydka Raashinka iyo Hafooyinka Maamulka Somalilan Cusmaan Ismaaciil ayaa ka warbixiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen deegaanka Taallabuur.
waxaan joognaa eh, magaalada taalabuur Een, waxaanu keenay gurmad degdeg ah Eh, annagoo isku jirna laba hay-adood hay-adda udaargarowga aafooyinka iyo hay-adda bara- eh, ba- qaxootiga iyo barakacyaasha Eh, haddaan nahay hay-adda aafooyinka aniga oo ka wakiil ah eh, cismaan ismaaciil isduwaha gobolka togdheer waxaan ku wareejinnay maamulka een, magaaladan taalabuur qo qoys raashinkood oo ka kooban lix item isugu- lix item ka kooban bariis baasto daqiiq sonkor een, ee, muxuu ahaa timir ee, intaas ka kooban waa lix item weeyaan insha allah waxaan rajeynaynaa in wax badan ka tari doonto dadkii halkan ay ku dhibaateeyeen ee, daadadku ee, narfar mar kasta waxay u taagan tahay inay ka jawaabto ee, waxyaabaha aafooyinka ah ee dhaca marka arrintani wax wax weyn ka tari doontaa insha allah dadkii halkan uu maarata waxyeelada ballaaran ku gaadhsiiyeen ee, ee, daadadku Ee, dadka boqol iyo kontonka ah waxaa soo xulay guddiga iyo maamulka magaalada een, taalabuur runtiina waxay soo xuleen dadkii loo baahnaa ee jilicsanaa muhiimadda aan ka lahayna waxay ahayd inay soo xulaan dadkii ay daadadku dhibaatada ge- u geysteen wayna soo qoreen runtii aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa guddida iyo maamulka magaalada taalabuur runtii say u soo xuleen Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka mahad celiyay deeqda la soo gaarsiiyey.
hay-adaha labadan hay-adood ee noo keenay agabka oo loo baahan yahay ee dadkii ba- ku barakacay dadkii faraha badnaa ee magaalada qaatay aad iyo aad baanu ilaah baa mahadle ugu mahadnaqaynaa waana salaamaynaa salaan ka bacdi halkan waxaana lagu keenay boqol iyo konton qoys raashinkoodii iyo muloonkoodii oo ay keentay hay-adda aafooyinka een, oo wado cismaan way noo yimaadeen waana ka guddoonnay si wanaagsan oo habaysan bay noogu keeneen waxaa kale oo een, la socda hay-adda barakacayaasha uu wado ciise aadan iyo- iyaduna sidaa laydiin sheegay shan iyo toddobaatan kartoon oo wiciyadiyo nooc walbana ku jirto ayaannu ka guddoonnay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Een, agabka intaa la-eg ee dadku u baahan dadku ugu barakacay Een, wixii uu haystay daadku wuu qaatay hadduu weel ahaa iyo hadduu gogol ahaa iyo hadduu raashin ahaa ha kala khasaare xumaade eh Een, marka dadka dhibaatadaasu gaadhay wax weyn bay ka tari doontaa aad iyo aad baanu ugu ducaynaynaa ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadle ugu yimi haddaanu nahay guddida taalabuureed halkan waxaa noogu yimi een, aafooyinka een, hay-adda barakacyaasha iyo hay-adda aafooyinka ayaa labaduba halkan noogu yimaadeen maanta oo maamulkii xukuumadda iyo au noogu yimi marka arrinkaa halkan waxay keeneen een, ninka la yidhaaho cismaan wuxuu keenay boqol iyo konton qoys oo sonkor iyo daqiiq iyo bariis u dhigma Een, lix aytin lix aytin oo isa saaran ma- baa qoyskii walba lix aytin baa la siinayaa waana boqol iyo konton qoys baanu ka guddoonnay Een, barakacyaashana waxay keeneen dhowr iyo toddobaatan kartoom oo qalabka lagu yidhaaho maacuunka iyo haddii eebba idmaayo mara kaneecada iyo waxqabadkii dadkii hogii maca- ka tegey iyo bustayaasha ayaannu ka guddoonnay waa ku mahadsan tihiin